dhallinyarada ku dhaqan magaalada qaran xarunta maamul galmudug ayaa baa u jeediyay ganacsatada iyo bulshada qaybaha kala duwan iyagoona ka codsanay dibadhatir balaaran lagu sameeyo garoonka kubadda cagta caasimada gaar ahaan rooga lagu ciyaaro dhallinyaradu waxay sheegeen garoonka oo muddooyinka dambe dayac ku yimid uu caqabad ku noqday horumarinta ciyaaraha islamarkaana uu waqay tartanka iyo kulmada sboortiska dhallinyarada lagu dhiirgeliyo garoonkani waxa uu ka mid yahay goobaha ugu muhiimsan ee dhallinyaradu isugu yimaadaan si ay u muujiyaan hibadooda ciyaareed isdhexgalka bulshada hase yeeshee xaaladiisa waxa ay u baahan tahay in si degdeg wax looga qabato ayuu ku baaqeen qaar ka mid dhallinyarada caasimadda iyo guddoonkooda waxay intaasi ku dareen in dibdaatirkan garoonka uu gacan ka geysan doono kobcinta ciyaaraha caafimaadka dhallinyarada mideynta bulshada iyadoona ugu baaqay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan bulshada inay ka qayb qaataan hawshani haddaba waa kuwan cabdikaafi xaashi faarax oo kamid a dhalinyarada magaala sumareeb iyo guddoomiyaha dhalinyarada caasimada galmudug bashiir shaqaale oo ka hadlayay garoonka iyo dhibaatada ka muuqata dayactirla-aanta haysataa laakiin caqabada ugu muhiimsanoo rabna inaan ka hadalna waxay tahay dayacaadda ka muuqata garoonka runtii oo aad iyo aad noo taabanaysa dayacaadda koowaad ee garoonka muuqatana ma ahan xayndaabka guud iyo garoonka derbiyadiisi iyo albaabadiisi midna ma ahan meesha ugu muhiimsan ee garoonka ka dhibaataysan yahay waa roogga waaye roogga garoonka yaala runtii inta jeer ee garoonkan aan soo booqanay ama aan nimid ama aan ciyaaro u nimid xaalad adag ayay mataqaana ciyaartooyda ku cayaarayaan waxaana ugu daran garoonka rooggiisoo dhammaan baaba'ay oo meel ugu hooseysa hadda marayo garoonkan waxaan malaynaa lix sano ka hor yaa la dayac tiray oo dib habeentan lagu sameeyey rooggan la dhigana shan sano ayuu ku ekaa shantii sanana waa dhammaatay marka waxaa muhiim noo ah oo aad iyo aad noogu muhiimsan in garoonkan dayacadiisa ama taqana dayactirkiisa aan ka wada shaqayno haddaan nahay dadka reer galmudug gaar ahaan reer dhusumareebeed kuwa dibadda jira iyo kuwa dalka jooga maamulka caasimada iyo cid walba oo reer galmuduga oo weliba reer dhusmareebeeda garoonka waa baabacsan dhalinyarada ku ciyaaraysa runtii markaa dhalinyarada fiirisid jilbaha iyo gacmaha iyo meel kastay ka wada muruxsan yihiin qaar faashida ugu duuban qaar dhiig ayaa ka socda marka waxaan rabnaa inaan garoonkan wada istaagno diyaaraan u nahay aniga ka shaqsi ahaan ka cabdikaafi ahaan waxaan diyaar u ahay qaybta ugu weyn inaan ka qayb qaato qof walboo naga mid waxaan ka codsanayaa oo mar kale ka codsanayaa garoonkan dayactirkiisa inaan wada istaagno aan ka wada qayb qaadano waxaan rabaa inaan horumarkaas iyo dadaalkaas ku biiriyo saa ujeedaan garoonka caasimadda waxaa ka muuqda maxaa la yidhaahdaa dayactirnaan la'aan roogga aad u dhammaaday waxaan rabnaa inaan halkan baaq ka jeediyo oo aan ku codsanayo dhammaan reer galmudug dhammaan reer dhusmareebeed oo dhan meel kasta oo joogtaan garoonkeennii waa dhammaaday wuxuu u baahan yahay dayactir roogga dhammaaday annagaa samaysan karna cidna iyaduusan noo samaynin aan u wada istaagno dhallinyarada sboortska aan dhiiri gelinno sboortska caasimadda aan isbeddel maaragtay aan ku samayno rooggan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waqti dhow inuu noo qabsoomo waa haddaan u wada istaagno oo aan dhammaanteen aan isku taxallujin inaan wax ka qaban garoonka kubadda cagta ee dhusmareeb ayaa wuxuu ka mid yahay goobaha ugu muhiimsan ee lagu qabto ciyaaraha heer gobol iyo heer degmo balse roogii oo burburay ayaa hadda dhaliyey walaaco ku saabsan mustaqbalka sboortiska magaalada saacashada galmudug